بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom dhimashada dhaawac ka dhashay weerar yuhuudda ka fuliyeen deegaan ka tirsan dhulka daanta galbeed ee filistiin lubnaan isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo canshuur kordhin ay samaysay xukuumadda bayruud oo ka dhaca dalkaasi warbixinno soo baxay oo shaaca ka qaaday in iiraan ay waddo xoojinta difaaca barnaamijkada nukliyeerka iyo wadahadallada janeefa oo fashil qarka u saaran waxaa sidoo kale barnaamijkeena maanta aad ku maqli doontaan xalaqada koowaad taxanaha warbixinada aan ugu magac darnay asiira nabawiya duruusan wa cibar kaasoo barnaamijka caalamulyoom sanadkan ugu talagalay dhegaystayaashiisa bisha barakaysan ee ramadaan رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في waa hagaag waa maalinimo khamiisa taariikhdan ku beegan tahay labada bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddoba afartan hijiri waxaad mar kale dhegeystayaal kusoo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa warbixin uu daabacay wargeeska maraykanka ee the wall street journal ayaa shaaca ka qaaday in iiraan ay waddo dhismaha iyo howlo injineernimo oo ballaaran si ay u xoojiso difaaca goobaha ay ku leedahay barnaamijkada nukliyeerka warbixintan oo soo xiganaysay sawiro dayax-gacmeedyo ah oo uu falanqeeyey macadka cilmiga iyo amniga caalamiga ah ayaa lagu sheegay in tahraan ay adkeynayso albaabada iyo marinada godadka ku yaala isfahaan iyo xarun dhulka hoostiisa ah oo loo yaqaan jabal alfaas taas oo la rumaysan yahay inay qayb ka tahay kaabayaal istaraatiijo oo la xiriira howlaheeda nukliyeerka warbixintu waxaa intaa ku dartay in hoggaanka iiraan ay ku socdaan laba weji oo isbarbar socda kuwaasoo mid uu yahay raadinta heshiis nukliyer oo lala gaaro maraykanka iyo mid kale oo ah dardargelinta diyaargarowga militari haddii ay wadahadalladu fashilmaan mas-uul ka tirsan dowladda iiraan ayaa u sheegay wargeeska the wall street journal in farqiga u dhexeeya waxaa tehraan diyaar ay u tahay inay bixiso iyo waxa ay washington rabto uu yahay mid ay adag tahay in laysku soo dhoweeyo dhanka militariga taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee f a eighteen super hornet ay ku degeen markab ka xambaara diyaaradaha u s s abraham lincoln kaas oo ku sugan badda carabta dhinaca kale majallada foreign policy ayaa soo xigatay diblomaasiyiin iyo mas-uuliyiin ku lug leh wadahadallada iiraan iyo maraykanka kuwaasoo tehraan u dira digniino culus diblomaasi amerikaan ah ayaa sheegay iiraan in waxa ay sameynayso uu yahay khalad haddii ay u maleyso in wadaxaajooodyadan ay sii jiidi karto ilaa doorashooyinkaasi ay u hesho gacanta sare ilowrajo kale ayaa tilmaamaya in maamulka trump uusan ahayn maamul dhaqameed sugaya nidaam waqtiyeed rasmi ah balse uu raadinayo guulo deg deg ah oo cad warbixintu waxay kusoo gebagabaysay in faragelino heer gobol ay ahaayeen qodobka keliya ee ka hortageen dagaal uu qarxo toddobaadyadii u dambeeyey إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين waa hagaag waddanka lubnaan waxaa qeybo badan oo ka mid ah dalkaasi ayna ku jirto caasimadda dalkaas ee bayruud ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo tallaabooyin dhanka kordhinta cashuuraha iyo sidoo kale sar uqaadida qiimaha shidaalka oo ay qaaday xukuumadda dalkaasi dibadbaxdana ee yimid kadib markii golaha wasiirada lubnaan uu ansixiyey in cashuurta qiimaha dheeraadka ah ee loo yaqaan faad oo ahayd koo iyo toban boqolkiiba la kordhiyo iyadoo laga dhigayo boqolkiiba laba iyo toban tani ayaa ka dhigan in saddex boqol oo kun oo liiro lacagta lubnaan ah lagu daro labaatankii liitar oo shidaal ah go-aankan oo ay dowladda lubnaan ku sheegtay in ujeedkiisu yahay in lagu helo dakhli lagu maalgelinayo kordhinta mushaarka shaqaalaha dowladda iyo in lagu ilaaliyo dheelitirka miisaaniyadda qaranka ee waxaa ka dhashay dibadbaxyo careysan oo ay sameeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada dalkaasi darawallada gaadiidka taksiyada ee xirtay waddooyinka muhiimka ee caasimadda bayruut iyadoo ay jiraan iska horimaado meelaha qaar ku dhex maray ciidanka iyo dibadbaxayaasha sidoo kale khaldah oo dhacda koonfurta bayruut iyo magaalada darabulis waxaa la jaray waddooyinka qaar ee muhiimka ah halkaas oo shaqaale iyo gaadiidleyda careysan ay si weyn u muujiyeen didmadooda ku aadan sare u kaca qiimaha shidaalka iyo cashuurta ay soo rogtay dowladda lubnaan dhacdadan waxay kusoo aadeysaa xili dowladda lubnaan ay isku dayeyso dadaallo xoogan iyo dib u habeen dhaqaale balse ay la kulmayso cadaadis bulsho oo sii kordheeya
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waxaa inoo soo socda ad dhegeysan doontaan qaybta koowaad xalaqaadka asiirah annabawiya duruusun wa cibar balse wararka ka imaanaya dhulka daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga sahyuuniyadda yuhuud waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee maalintii shalay ee arbacada uu shahiiday wiil falastiini ah saacadoyr kadib markii ay haleeshay rasaas ay fureen yuhuudda falkan oo ka dhacay deegaanka miikhmaas oo dhaca waqooyi bari magaalada qudus ayaa waxaa lagu dhaawacay afar ruux oo ku jiray maxamed jamaal abuusiyaam oo ahaa wiil sagaal iyo toban jir ah kaas oo markii dambe u shahiiday dhaawaca soo gaaray oo ah mid garaab ah deegaanada daanta galbeed muddooyinka lasoo dhaafay waxa ay martigeliyeen weeraro qorsheysan oo malishaadka sahayanada ku bartilmaameysanayeen dadka muslimiinta ah iyo deegaanada ay xoogga ku haystaan tan iyo toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatankii waxaa weerarada ay sahayanadu ka geysanayeen deegaanada ay yuhuudda ixtilaasho ee daanta galbeed kuna fuwaayey soddon iyo toddoba ruux oo filistiiniyiin ah kuwaasoo u dambeeyey moxamed abuusiyaam oo ahaa wiilka saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay weerarka yuhuuddu ka fuliyeen deegaanka mikhmaas oo waqooyi bare uga beegan magaalada qudus oo ka mid ah dholalka muslimiinta reer filistiin ee xoogga ku haysata yuhuudda لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caalamul yowm markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad taxanaha warbixinada aan ugu magac darnay asiira nabawiya duruusun wa cibar waxaana halkan inagala socodsiinayaa walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i waarusul ee kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamayneen u soconno si guudna arrintaas waxay ahamiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo la soo gooyey biidni illaahi tacaala anaan joogno calaa abwaabi alkhilaafa alraashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeenna inaan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريم عمالقة عظام بدين محمد بلغوا المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال مقام في الذرى صعب المنال in la barto lagu camalfalo oo lala noolaado siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay muhiimad ugu fadhisaa qof weliba oo muslim ah marka aynu ka hadlayno siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam kama hadlayno oo keliya taariikh fog oo ku duugan buugaagta balse waxaynu ka hadlaynaa manhaj nololeed hoggaamin dunida beddeshay iyo jiil uu rasuulku salallahu calayhi wasallam ku abuuray akhlaaq adkaysi iyo aragti fog oo weli maanta iftiiminaysa bulshada muslimka ah tani waxay kugu hoggaaminaysaa inaad jeceyl gundheer u qaaddo suubanaha salallahu calayhi wasallam maadaama aad baranayso shakhsiyaddiisa habdhaqankiisa howlihii uu qabanayay iyo inaad si dhow u baranayso saxaabadii garbihiisa taagneed kuna socotid dhabbihii iyo tubtii toosneed ee ay qaadeen siiradu waa muraayad iftiiminaysa noloshii nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay daaha ka rogtay safarkiisa barakaysan laga soo bilaabo dhalashadiisa ilaa geeridiisa waxaa ku jira xusuusta carruurnimadiisa dhallinyaronimadiisa dacwadiisa barakaysan jihaadkiisa geesinimada leh sabirkiisa dulqaadka badan iyo guulihii waaweynaa ee uu ka gaaray cadowgiisa waxay kaloo siiradu ku baraysaa in suubanuhu salaallahu calayhi wasallam uu ahaa aabbo naxariis badan hoggaamiye cadaalad ah dagaalyahan geesi ah madaxweyne xikmad badan macallin dulqaad leh daaci daacad ah zaahid ka fogaaday dhaldhalaalka adduun murabbi dhisaya akhlaaqda wanaagsan iyo garsoore xaqsoor ah sidaasi darteed qof kasta oo muslim ah wuxuu siirada ka helayaa tusaale iyo hagitaan ku saabsan shaqada uu qabto xirfadda uu ku shaqeeyo iyo baadida ka maqan ee uu u baahan yahay si uu ugu adeego islaamka daacigu wuxuu ka helayaa siirada rasuulka salaallahu calayhi wasallam wadiiqooyinka la xidhiira dacwada iyo maraaxisheeda isagoo baranaya marxalad kasta iyo qorshaha ku habboon taas oo u sahlaysa inuu si xikmad leh ula macaamilo dadka xidhiir wanaagsanna la sameeyo islamarkaana uu ku qanciyo dacwada islaamka qofka murabbiga ah wuxuu siirada rasuulka salaallahu calayhi wasallam ka helayaa casharro nabowi ah oo ku saabsan tarbiyada iyo sida wanaagsan ee loo saamayn karo dadka wuxuu dhuuxayaa dhabbihii uu suubanaha u maray tarbiyeenta jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwaas oo uu ka dhigay ummad midda ugu khayrka badan oo isfara macruufka munkarkana iska reeba sidoo kale haddii aad tahay hoggaamiye ciidan siirada nebiga salaallahu calayhi wasallam waxay ku baraysaa nidaam sugan iyo habraac jaango'an oo lagu hago ciidamada shucuubta iyo guud ahaan ummadda waxaad ka helaysaa tusaalooyin ifaya oo ku saabsan istiraatiijiyadaha dagaalka xeeladaha abaabulka iyo farsamooyinka fulinta qorshayaasha siyaasiga qudhiisa wuxuu siirada rasuulka salaallahu calayhi wasallam ka baranayaa habdhaqanka nebiga ee la xidhiira sida loola macaamilo cadowga iyadoo uu ka helayo tusaalooyin taariikhi ah oo muujinaya dulqaad xeelad iyo farsamo siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad iyo xikmad dhanka culimada siiradu waxay u tahay manhaj waxbarasho oo qoto dheer iyo duruus ugu kaalmaynaysa fahamka kitaabka allaah maadaama siiradu tahay tanfasiraysa qur-aanka kariimka marka laga hadlayo dhanka camaliga sababtoo ah waxaa siirada ku jira qeexitaanka asbaabaha nusuulka aayadaha taasina waxay culimmada ugu kaalmaynaysaa fahamka macnaha qur-aanka iyo in lagala soo dhex baxo axkaam sharci ah iyo siyaasad ku jaango'an shareecada islaamka duruusta iyo faa'iidooyinka aan ka helayno siirada waxaa sharaxaad dheeri ah inaga siinaya sheekh abu muxamed haddaan wax yar ka hadalno ahamiyadda ay leedahay in la diraaseeyo siiratu rasuuli sala allahu calayhi wasalam iyo waxyaabaha laga baran karo nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waa sayidu waladi aadam waxaa laga baran karaa horta kow maba dhici karto inuu xayqo noqdo shadriga labaad ama qaybta labaad oo towxiidka oo muxamedun rasuulullah ilaa in la barto maahane siiratu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa ahamiyadda ugu weyn weeye towxiidkaa ku xiran in la fahmo siiratu rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebigeenna sala allahu calayhi wasalam siiradiisu waxay jemcinaysaa aqwaashiisa afcaashiisa taqhiraadka ama waxyaalaha nebigu lagu horsameeyey oo aqbalay idan marka siiradu yacni waa diintii islaamka oo la fuliyey oo dhammaystiran nebiga sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu ku yidhi wa anzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim siiratu rasuuli sala alay salam waa bayaan lishariica alislaamiya qodobka saddexaad siiradu waxay muhiim u tahay qofka raba inuu ku takhasuso culumta islaamka gaar ahaan culuumulqur'aan waayo culuumulqur'aan qaybo ka mid a calaaqayla leedahay siiratu rasuuli sala allahu caleyhi wasalam siiratu rasuuli sala allahu alay wasalam waxaan ka baranaynaa nebigeennu suu saxaabadiisa wax u baray suu u tarabiyeeyey suu u dhisay jiilkaas fariidka ah wa innaka la calaa khuluqin cadiim fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr alaaya nebigu sala allahu alay wasalam jiilka ayuu dhisay marka siiradiisa waxaan ka baranaynaa hadyigiisa fii tarbiyati alajyaal waxaan ka baranaynaa siirada nebiga sala allahu aleyh wasalam siyaasaddiisii iyo dowladdii islaamka filmadiina munawara suu nebigu u sameeyey arrimaha gudahaasuu u maamulay ciidamaduu sameeyey saraayaadkii iyo bucuustii uu diri jiray shu'uunta dowladda islaamiga ah xukumkiiyo qadihii nebigu sala allahu alay wasalam suu wuxuu xukmin jiray mucaamaladiisii muslimiinta qaybahooda kala duwan iyo dabaqaadkooda mucaamalada nebiga sala alla alay salam bilcaalam alkhaariji iyo dowladihii markaas jiray suu ula mucaamalooday xaalatu silmi wa xaalatulxarbi suu u dhaqmay dhammaan waxaan ka helaynaa siiratu rasuuli sala allahu caleyhi wasalam dowladdii islaamka iyo siyaasaadkeedii iyo manhajyadeedii ay ku dhisnayn dowladdaas oo dhammaystiran marka lagama meelgaari karo siiratu rasuuli sala allahu aley wasalam in la barto waa muhiim weliba siira mujarada maahan waa in la diraaseeyo asiira maca fiqhiha axdaasda dhacday iyo dhacdooyinka dhacdo kasta in laga barto waxyaalaha laga qaadanayo iyo cibar iyo cidaad si nolosha hadhow loogu tadbiiqiyo muslimiinta maanta nool waxay baahi weyn u qabaan ogaanshaha manhajka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee la xidhiira tarbiyeenta ummadda iyo dhisidda dowlad islaami ah iyo sidoo kale inaan ogaanno sunanta kowniga ah ee la xidhiira shucuubta ummadaha iyo dowladaha sidoo kale waxaan u baahannahay inaan si dhab ah u baranno sida rasuulka salaallahu calayhi wasalam ula macaamilay bulshooyinkii uu ka soo dhex baxay markii uu dacwada bilaabay casharadaas ayaana ina tusaya jidka saxda ah ee lagu faafin karo dacwada laguna makaniyo diinta alle dhulka dhismaha dowladnimada islaamkuna wuxuu ku hirgalaa oo keliya manhaj badqaba oo usuusha iyo furuucdaba ka dhimbil qaadanaya kitaabka allaah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
من أول ما يمكن أن يبدأ به الإنسان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هو الحديث عن أن الله امتن علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما علمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام ومقابل هذه هذا الامتنان طلب منا سبحانه وتعالى أو أمرنا سبحانه وتعالى أن نشكره والشكر لله على النعمة الدينية هو من أعظم العبادات والآية التي تبين هذا المعنى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه الآن المقدمة النتيجة فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان مما ينبغي لنا ان نلاحظه ان نلاحظ هذه النعمه العظيمه، ان نلاحظ نعمه ال- ال- آه، التعليم النبوي، التزكيه النبويه، ما من الله علينا به ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مقابل ذلك لنكن من الشاكرين.
fiqhiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ee la xidhiira tarbiyeenta ummadda iyo dhismaha dowlad islaami ah wuxuu ahaa mid shaamil ah dhammaystiran iskuna dheelitiran wuxuuna ula macaamilay sunanta kowniga ah hannaan ku salaysan xigmad iyo xilkasnimo iyadoo lala imaanayo asbaabaha intii la awoodo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nufuusta saxaabada ridwaanullaahi calayhim ku beeray manhaj rabbaani ah oo xambaarsan mafaahiim cad qiyam sugan caqiido nadiif ah iyo aragti saxan oo ku saabsan allaah aadanaha dunida nolosha jannada naarta qadaha iyo qadarka saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay si buuxda ugu saamoobeen manhajka tarbiyadeed ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna ahaayeen jeel u haylan in ay ku dhaqmaan towjiihaadka nebiga una qaataan hadyigiisa si dhab ah waxaa dhacda in midkood marka uu ka maqnaado majliska nebiga uu si gaar ah u raadiyo duruustii laga jeediyey si uusan u seegin hal eray oo ka mid ah hanuunka rasuulka taas oo ka tarjumaysa xusulduubkii saxaabada ugu jireen inay qabtaan wax weliba oo ka mid ah hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam warbixinnadan taxanaha ah oo ka kooban laba muusim waxay iftiimin doonaan marxaladihii ugu muhiimsanaa ee taariikhda islaamka ka hor iyo intii lagu guda jiray soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan si qoto dheer uga faalloon doonnaa xaaladdii caalamka ka jirtay ka hor dhalashadii rasuulka dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay inta aanu dhalan suubanaha iyo duruufihii dhanka siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo dhaqanka ee xilligaas ka jiray waxaan sidoo kale dul istaagi doonnaa bilowgii waxyiga maraaxishii kala duwaneed ee dacwada iyo habdhismeedkii dacawiga iyo akhlaaqiga ee cahdigii maka taxanuhu wuxuu iftiimin doonaa qaabkii ay mushrikiintu u wajaheen dacwada towxiidka hijradii xabashida dhibaatadii daa'if iyo dheeftii ruuxiga ahayd ee al israa walmicraaj sidoo kale waxaan fallaanqayn doonaa kolonyooyinkii kheerka iyo iftiinkii ka soo baxay yatrib taasoo ugu dambeyn horseeday hijradii barakaysneed ee nebiga salaallahu calayhi wasalam uu ku tegay magaalada madiina bilowgii dowlad islaami ah oo ku dhisan cadaalad midnimo iyo qiyam rabbaani ah waxaannu insha allah dib u eegis iyo isdultaag ku samayn doonnaa dhacdooyinka ku xardhan siirada nebiga salaallahu calayhi wasalam kuwaas oo xambaarsan duruus iyo cibar muhiim u ah muslimiinta maanta gaar ahaan kuwa doonaya inay wax ka beddelaan xaaladda cakiran ee dunida islaamka ka jirta inta lagu guda jiro xalaqaadkan waxaan iftiimin doonnaa marxaladdii madiina laga soo bilaabo imaatinka nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa geeridiisa waxaannu fallaanqayn doonnaa fiqiga hogaamintiisa ee la xidhiirta dhisidda bulsho islaami ah oo mabda' ku taagan nidaam dowladeed oo cadaalad ku dhisan iyo habdhaqankii uu u adeegsaday la tacaalidda caqabadaha gudaha iyo dibadda sidoo kale waxaan isla eegi doonnaa fiqhigii suubanaha sala allahu calayhi wasalam ee la xidhiiray hogaaminta bulshooyinka heshiisyadii uu la galay gaalada dhaqdhaqaaqyadiisii jihaadka iyo xallinta dhibaatooyinka dhaqaalaha ujeeddadeennu waa in muslimka af soomaaliga ku hadla uu helo mafaahiim cad oo ka tarjumaysa fariinta islaamka ee u timid inay bashariyadda ka badbaadiso gudcurka gaalnimada iyo caabudidda asnaamta noocyadooda kala duwan siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waa mid hodan ah oo laga helayo dhammaan dhinacyada ay u baahan tahay masiirada dacwada islaamiga nebiga salallahu calayhi wasalam wuxuu ka tegay arrimo badan oo looga dayan karo dhinaca dacwada tarbiyada dhaqanka waxbarashada jihaadka iyo dhammaan qaybaha nolosha oo dhan haddaba si fahamka loo sugo risaaladuna u fahmaan dadkeenna waxaannu inta aan ku guda jirno safarkan aan ku diraasaynayno siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalamna wehlin doona tiro ka mid ah culimmada iyo aqoon-yahanada muslimiinta kuwaas oo aan uga mahadcelinayno dadaalka ballaaran ay geliyeen barnaamijkan kaas oo aannu allah weydiisanayno inuu ka dhigo dhaxal ummadeed ikhwaani fillaah siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida siirada rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu caleh macno weyn ayay xambaarsan tahay hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno si guudna arrintaasi waxay ahmiyad ugu leedahay al umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo aan ka digtoonaanno ifraad iyo tafriid labadaba sidoo kale inaan ka faa'iidaysanno tajaarubta islaamka uu soo maray guud ahaan gaar ahaan siiradii rasuulka iyo saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim si aan uga fogaanno takhabudka iyo irtijaaliyada akhtaadii dadkii inaga horreeyeyna aan uga fogaanno min jiili saxaaba laga soo bilaabo ilaa yowminaa haada sawaabkoodii iyo wixii wanaagsanaa ay ku tallaabsadeenna tubtoodii aan raacno axdaasta iyo dhacdooyinkan aan isku xidhno si suurad kulli ah aan uga qaadanno siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh arrinta labaad waxay noqon doontaa waxaan tarkiisin doonaa duruusta iyo cibarka oo ah xasiilada dhabta ah ee laga dhambalanayo ee lagala soo dhex baxayo siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh arrinta saddexaad iyadana waxaan ku dadaali doonnaa inaan ictimaadno saxiixi siira nabowiya gaar ahaan arrimaha axkaam ay ku dhismayso ama siyaasa sharciya cilaaqada la leh ee waa muxaawalo ah bal in aan siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh waaqiceennana aan ku salayno ka suura kulliyana aan u milicsanno maxaa yeelay in badan waxaa dhacda dadku labuunbay siirada kula dhaqmaan dad badan waxay kula dhaqmeen ooy tayaaraadka munxarifka ay ka mid yihiin siirada si khaldan inay u deliishadaan oo waxaanay xambaari karin ay xambaarsiiyaan ama axdaas iyo waqaa'ic aan sugnaanin ay axkaam iyo siyaasaad ku bineeyaan oo qolo waa qolada ee dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay siiradiiba mugdi kaga jiraan ama jahli badan uu kaga jiro oo wax badan ay ahayd in lagaga dayda rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh ay moogan yihiin amaba ay la collaytamaan maxaa yeele alinsaan caduwu maa jahil oo qofku wixii aanu garashow lahayn cadow ayuu u yahay marka labadaaba sidaan uga digtoonaanno inaan isku dayno balaa aragti miisaaman oo manhajiyad saxa leh inaan siirada rasuulka salawaatullaahi wasalamu caleh ku milicsanno
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوال تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها guud ahaan barnaamijka caalamuleyom aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan maanta waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu منكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها